walaalow maanta saddexdii bisha agosto laba kun iyo labaatan qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda lul yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin soomaaliyeeda uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taalla degmada xamar jajab ee agagaarka iridda laga galo waxay u dhexaysaa waddada martini aada iyo laamiga dekada hormara ee aada dhanka vi roma marka qofka naftihaligaha ayaa meesha isku qarxiyey khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan laakiin ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo iridda hore ayuu naftihaligihii ku qarxay khasaarada khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa saddex qof oo uu ku jiro naftihaligihii iyo labadii qof oo waardiyaha ahayd iyo dhaawaca laba ruux oo kaleoo goobta kaag dhawey maxaa macluumaadood nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa
bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay maqaayadda sida aan kuu sheega waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayado raashin loosoo duunta yahay bartilmaameedkuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in khasaaro badan meesha ay ka gaarsiiyaan bartilmaameedkoodu ahaa intaas ayaan kaaga sheegi karaa wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka naftihaligaha sida caadiga naftihaliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisadaa marka wax caddayna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo haddaa wax dhaceen baristii waa socotaa marka ma dhinac boodi karno barista